magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka socda diyaargarowga doorashada madaxtinimo ee maamulka hirshabeelle oo lagu wado in lix iyo tobanka bishan oo ku beegan maalinta sabtida ah inay ka dhacdo magaaladaasi jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe musharaxiin badan ayaa ku sugan magaalada jowhar kuwaasoo danaynaya inay ka qayb qaataan islamarkaasina ay noqdaan madaxweynaha maamulka hirshabeelle ammaanka magaalada jowhar ayaa si aadan loo adkeeyey boorarka musharaxiinta ayaa ku dhegan hareeraha wadooyinka mara magaalada jowhar madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ahna sii hayaa madaxweynaha maamulkaasi cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qabanqaabada doorashada madaxtinimo ay ka socoto magaalada jowhar waxaana uu ugu baaqay musharaxiintu inay isdejiyaan islamarkaasina si kalsooni ku jirto ay uga qayb qaataan doorashada waxaana uu sheegay in xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ay si dimuqraadiyad ah ay u dooran doonaan madaxweynaha hirshabeelle waxaa lagama maarmaan ah haddii dalku federaal qaatay deegaan kasta asigoo xura yaa mudan yaa hogaami kara deegaankan yaa dano ugu jirtaa in la yidhaahdo meeshan ay ka baxdo mas-uula loo soo magacaabaya dekreetow ku tegaya meesha deegaanku dadku ma aqaanin muxuu qaba karaa muxuu deegaanka ka fahansan yahay dadku samixay kalsooni ku qabaan intaba lama dhehayn laakiin cidda uun galgalkaas leh ama maaragtay dadaalkaas samaysaa dowladda dhexeeya kala timaado dekreeto ama heerka heer gobol kala timaado ama maaragtay heer maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha kala timaaday deegaankiidoo dekreeto wadatay tegaysay anaa idin xakumo ogaada iwana soo daba fayla dhehaysay laakiin dadku rabitaankooda inay dad iyo ku soo doortaan hogaanay ku qanacsan yihiin ay doortaan aadaanu soo dhowaynaynaa dhanka kale waxaa jira musharaxiin iyagu kasoo horjeeda faragelin ay sheegeen inay ku hayso dowladda federaalka soomaaliya waxaana ay sheegeen in dowladda soomaaliya ay wadato mid ka mida musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka hirshabeelle baarlamaanka hirshabeelle tan iyo markii xilka uu ka tuuray madaxweynihii maamulkaasi cali cabdulaahi cosoble ayaa waxaa soo baxayay musharaxiin badan oo danaynaya inay noqdaan madaxweynaha hirshabeelle lamana ogay cidda sida rasmiga ah ee ugu guuleysan doonto doorashada ka dhacaysa magaalada jowhar lix iyo tobanka bishan oo ku beegan sabtida soo socota haddii alla uu qadaro xasan maxamed samatar cawke warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho